dhismaha masaajida iyo goobaha lagu barta diinta waxaa aada u bogaadisay diinteena islaamka haddaba dhismaha masaajidka jaamaca ah ee degmada guraceel waxa uu soo socday muddo laba sano ah waxauna hadda marayaa heer gebagaba ah sida ay sheegeen guddiga gacanta ku haya dhismaha masaajidka guddiga dhismaha masaajidka gacanta ku haya ayaa waxa ay sheegeen in masaajidka lagu leeyahay lacaga dayna sidoo kalena loo baahan yahay in dadka muslimiinta ah ay ka qayb qaataan dhammaystirka masaajidka halkaani waa masjidkii jaamica ee degmada guraceel ee muddo laba sanaa dhismihiisa uu socday masjidku wuxuu u baahday qarash fara badan ayaa hore u galay haddana waa gebagabo waxaan hore u anaa u malaynaya inuu la furi karo maalmaha ciiddaa soo socda laakiin hadda waxaad u moodaa inuu kadib marayo masjidka lacag dayna waa lagu leeyahay akoonkuna waa ka maran yahay haddana weli shaqaa ka socota marka dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee codkeenna garanaya meel kastay joogaan dal iyo dibadba inaad wax ka dhammaystirtaan ayaa loo baahan yahay waxaa hataa hadda aan waxba loo hayn la gudbi rabaa dhabaqa kore gogoshiisii ka dhexana dayn hadda lagu soo qaadan lama taalacsna kan hoose gogoshiisi waa u dhammaatay laakiin weli lama goglin marka hadda naashnaal shir baa ka dhiman inaad wax ka dhammaystirtaan in ay maaragtay nagala qayb qaataan dhammaystirka iyo deynka masjidka lagu leeyahay codsi ayaan aad u nahay waxaa dhammaystiraya la samaynaya waa masjidka ilaahay masjidkii gabagabow marahayaa gabagabadiisana waxaa ku xigta lacag deynahoo markay u yaraato ama ka badanba boqol kun lacag aan weli leeyahay waxaan leenahay dadka islaamka ah ee codka naga maqlahayow masjidkii nala dhammaystira si oon macnaha salaadiisii iyo wixii loogu talagalay loogu tuka masaajidka jaamaca ee guraceel oo dhismihiisu in muddo a socday ayaa haatan maraya qaybihii ugu dambeeyey iyadoona muxsiniinta iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan loogu baaqay inay ka qayb qaataan sidii masaajidkaas loo dhammaystiri lahaa